عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب البزاق والمخاض ونحوه في الثوب adaakani baabulbusaaqi macnaha waa wuxuu u baabaysan yahayba baabu xukmi lbusaaqi kolay za iyo sood iyo siinba kelimadu way u timaadaa siinka ugu yar baa la yidhaha uguba daciifsan ee waa luqaad jira daba waa candhuuftii iyo walmukhaadi siinkii iyo wanaxwi wanaxwi maa dukir oo dee saa nukhaamad iyo xaakad iyo waxyaalahaasba oo fi thawbi marada dee markaa gaadhaya ama kuba sugan bal xukumkiisa ma daahir ba mise xukumkiisu taa waa kaba duwan yahay bal taas buu baabkeedii yahay oo thawbi iyo dee waxa weeyaan badankii iyo jirhkii iyo wixiina adigu jirhkiina waa la mid uun kolley baabkii waxaan ku jirnay ama dahaaro kitaabkeedii baan kuba jirnay xadiidyadan uu imika uu ishaari doono ama uu koobayo meelo iyagoo intan ka dhaadheer buu keeni doonaaye wuxuu halkan u soo dhigtay u nabwaabta dahaarada bal haddii biyihii laba isticmaalayay la doonaya in lagu weysaysto candhuuf ama siin ama xaaka oo kale ay kuba dhacdo biyaha maxaa xukumkoodu yahay dee waxaan arki doonaan ogaan doonaa inaanay biyihii dee iyagu ay daahir yihiin saa daraaddeed biyihii wax fasaada iyo wax dahaaro la-aan ama duhuri la-aan aanay kuba keenayn lana isticmaali karo bal taas buu baabkeedii yahay qaala curwatu curwatu bnu zubayr baa wuxuu yidhi can ilmiswari wa marwaana miswar ibnu makhrama iyo marwaan ibnulxakam isagoo ka warinaya waa xadiid aada u dheer oo axaadiida u dhaadheer kitaabkaba kaba mid ah abwaabta ama kitaabu shuruudna uu ku soo arooriyo baab horena in yar buu ka soo qaatay inu hore ugu soo maray oo bal waxa weeyaan taas oo iyadana darafe laakiin markaa hore miswar uu magacaabaya canilmiswari wakayrihi buu ina soo yidhi waa miswar iyo miswar kayrkii oo dee ninkan uu imika magacaabay baa halkaa hore mubham ku ahsan habeenkaa horeba aan soo sheegnay markaasba isagoo in yaroo kooban kaba soo dhigtay baabu isticmaali fadli wuduui naas baabkii uu dhigtay haddaba curwa miswar iyo marwaan baa waxay yidhaaheen kharaja annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa baxay zamana xudaybiyata ama zamana alxudaybiyati xudaybiya taana ii taalla waa xudaybiya waqtigeedii iyo zamankeedii waa sanadii lixaad dhammaadkeedii bishii dulqacda isagoo rasuulkii ilaah iyo saxaabadii la socoto kun iyo dhowr boqol ay sooba ixraamteen kasoo ixraamteen dulxuriifo ujeedadoodna ahayd inay cumraystaan ayaa de ay soo baxeen kolleyna halkaa xudaybiya markay soo gaadheen bay qurayshi diiday in la soo galo ay soo galaanba muddo halkaas ay joogeen sulxii xudaybiya kaba dhacay dabadeed baa deeta haddana halkii intay ku taxalluleen bay madiina dib ugu laabmeen iyadoo heshiiskaa sanada dambe inay soo noqdaan haddaba waqtigaas baa rasuulkii ilaahay baxay fadakara alxadiida raawigii xadiidka warinaya xadiidkii buu sheegay xadiidkii oo dheer intii uu qaradka uga lahaa imika halkan ee baabkeennan xujadiisa ama daliilka u noqonse waa intan xadiidkiibuu sheegay wamaa tanahama ay wafiihi weye xadiidkaas maaha xadiid labaad intaniye xadiidkiibuu sheegay waa waday marka wafiihi xadiidkaa waxa kuba sugnaa وما تنخم maxaa kownaa nebiyu sala allahu calayhi wasalam nukhaamatan xaako ilaa oo uu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nukhaamo ama xaako uu tufo kollay nukhaama iyo nukhaaca barhkood isku mid unbay kaba dhigaan bacdigood baa waxay ku kala farqiyaan luqawiyiinta imaam nawowi iyana waa suu soo naqliyo sharaxana inooguba sugan wixii afka uun ka soo baxaya inay nukhaamo laydhaa hadday yar dhaafsanta hunguriga ay tahay oo halkaa ka soo go-aysana nukhaaco la odhanayo ee tafriqo kalon halkan inooguba sugnayn oo nukhaamada ay ka dhigaan wixii sankiiyo waxyaalaha kaba yimaada halkaas ka soo go-a in laabta wixii kaba yimaada nabata kale laba yidhaa bal waa aqwaal baa meesha jirtee kolley waa arrinka aan garanayna nukhaacadaas weeye ama nukhaamadii daba rasuulka ilaahay may dhacahayn inuu xaaka tufo ilaa oo uu tufo waqacat waxay dhacaysay waana hadalkii uu dee ninkii curwa ee rasuulka ilaahay xagga qureysheed isagoo ka socdo walow aanu reerka kaba dhalan markuu ku laabmay qurayshuu ku yidhi ilaa waqacat waxay ku dhacaysay xaakadaasi fii kafi rajulinin baabacadi minhum iyaga kaba mid ah fadaraka biha ay daraka biha bilmunukhaamati xakadaa wuxuu marmarinayay wejahu wejigiisiiy oo jildahu haragiisa isagoo barako ama barakaysanaya waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee wax aharkan iyo taasba weeyaane oo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaggiisa ka yimi weeyeen maxalu shaahidku muxuu yahay jirhkay marinayeen wejigoodna way marinayeen hadday nijaas tahay dee wax nijaasa laysma marmariyeen ee taasi maxay tilmaamaysaa inoo faa'iideynaysaa nukhaamadu inay daahir tahay candhuuftina waa daahir in ama afka ha ku sugnaata ama ha ka soo baxdo khaaridee markay kaba soo soocanta haba noqoto mukhaadka iyo siinkiina waxyaalahaasi waa daahir marka hadday biyihii iyo waxyaalaha caynkaasa ay dee gaadhaan ma fasahaadinayaan ma xumaynayaan dahuuriyadii biyuhu ay wax dahirayeenna kama kaxaynayaan ama kama salbinayaan intaas weeye baabkata uu inoogu dhigtay sheekhu raximahu llahu tacaala kolley bacdigood ijmaac bay soo naqliyeen dee ibnu abi shaybe yabaana wariye sanadkuna waaba saxiixa in ibraahimu naqaci ayaa waxaa lagaba soo naqliyey iyo salmaan ulfarisi iyo horta dee amayn isagoo leh nukhaamadu daahir maaha salmaan ulfarisi iyo isaga naftiisa laga soo naqliyey candhuuftu inta ay afka ku jirto daahir hatee kol hadday afkii soo dhaafto daahir maaha waa nijaasee laakiin dee waatan axaadiidii aan hayno rasuulka ilaahay wixii noogaba sugnaaday taa kaba doonayd baa waxaa la raacayaa isaga kala xujaysanayaa ee ciddii bal maalan ama iyadoonay tan ka warhayn saa kuba khilaaftay ama ra'yi kaluu leeyahay kuba khilaafaybaa taasna dee qowlkoodu ictibaar ma yeelanayo waa ta ay noo dambeyso inoogaba soo qaaday imaka uu ishaari doonaa un ama wax rasuulka ilaahay inuu maradiisii candhuuf kuba tufay isagoo weliba ruuxa salaada ku jira barayay hadday candhuuf iyo waxyaalahaasi ku yimaadaan dee inaanu dee xaggiisa hore ku tufin midigtiisana ku tufina bal haddii majaal kale uu ku tufo xagga bidixeeda ama lugtiisa hoosteedu aanu jirin maradiisa waa salaad buu ku jira maradiisa intuu ku tufa iskuba celceliyo ruuxa musaligiina dee nijaas ma xambaarto ama kuma kumana taagnaado bal waa dee taasi qowlkoodu markaa waxa ay tahay bal qowlka de wixii la raacayay ee halkan xujadii waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii xaggiisa iyo shaariica inoogaba yimi un xadaanaa moxamed ibnu yuusufa qaala xadaanaa sufyaanu can xumaydin can anasin qaala anahu qaal basaqa nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuu tufayoo fii thawbi maradiisii buu candhuuf ku tufay xadiidku waa dheer yahay salaadna waa inooguba iman doonaa markaa insha allahu tacaala waxaanay ahayd dee isagoo in xadiidkan imaka wax ka soo qaadnay waa taan wax sii ishaarnay oo inay qeybo kale laba socdeen dee maradiisii uuna tufitaankaa ku tufayna waxay tilmaamaysaa waxaan inay daahir yihiin dawalahu waxaa dheereeyey xadiidkan ibnu abi maryama ina abi maryam baa dheereeyey oo ibnu abi maryam wuu dheereeyey laakiin dee salaad bay nooguba iman in bal waxa weeyaan baab gaaru uba dhiganayo xaka lbusaaqi bilyadi fi lmasjid masjidkii haddii laguba tufa jidaarkiisi iyo gacanta in lagagaba xoqo hadday kuba engegtay iyo baabkuuba dhigan doono ibnu abi maryamkana waxaan filayaa horaha waan usoo maray waa nin sheekhyadiisa kaba mido awowgii baa loo tiriyey saciid ibnu alxakam ibnu moxamed ibnu abi maryam baa laydhaha abu maryamku mar dambuu imanaya waana nin asxaabtii imaam maalikna kaba mida muwada'ana kaba warisay weeye oo culimmadii reer masre waqtigiisiina ahaa ninkaas baa xadiidka intan inka dheer buu kuba wariyey waana wax inoo dambeeya oo qaala isagu wuxuu yidhi akhbaranaa yaxya bnu ayuuba qaala xadaanii xumaydu qaala samictu anasan can inabiyi sala allahu calayh wasalam matigu waa kaa horoo dee yar dheeruun waana xadiid keliya uun riwaayadii hore sufyaanu thawri xumayd uu ka warinayo can xumaydin can anasin bay ahayd xumaydna kolley waa dadkii tadliiskiiyo waxyaalaha laguba yaqaanay halkanna waa faa'iidada tani ay noo faa'iideynaysee waxaa kuga sugan xumaydin yihi samictu anasan can inabiyi sala allahu calay wasalam anas baan maqlo rasuulka ilaahay kaba warinaya laakiin calaa kulli xaalin xadiidku waa inoo dambeeyaa yaxya bnu ayuubkana mar kale uu inoo iman doonaayo waa nin isna faqiihayo oo reer masar ah oo bal kolley malaa xifdigiisoon aada iyo aada u adkayn aymo kala duwani ay daciifiyeen kuwo kalena ay towhiiqiyeen oo kolley dee martabada xadiidkiisu markuu gaar ahaantiisa xasan iyo meelaha uu noqdo yaxya bnu ayuub alkhaafiqi waa nin reer masaraan idhi bal waana ninka mukhtalafu fihiga laakiin bukhaari waxoogaa axaadiidu ka wariyey inta uu ka wariyeyna waa axaadiid shaahidu inuu istishaad baabkeeda uu soo qaata ee axaadiid oo dee uu isagu keligii warinayo inuu cid kale la wadaagsanoo usuula may ahayne waa istishaad baabkii haalibanna axaadiida uu kaba wariya waa axaadiida dariiqan xumayd can anas allahuma malaa meel kooban oo salaad ah ayaa inoo iman doonto isagoo dariiqa wax ka duwan kagaba wariyey bukhaari oo aan xumayd dariiqiisa ahayne mala waaba meel keliya noqone axaadiidta istishaadka uula laba yimi waa axaadiidta xumayd uu kaba warinayo ee waxaanay tahay inuu axaadiid dadkan ay la wadaagsadeen xataa meesha kalean sheegayo layt ibnu sacad baa isna la wadaagsadayoo ee mutaabacadii ay jirtay oo imaamkaasba weeye bal waa yaxya ibnu ayuub alkhaafiqi waanan dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa aba gees kalena atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa ah kutubta lixdaana bukhaari dee muslimna waa xujaystaa aimada kale afartaana kutubtooda waa ku wada sugan yahay baabun laa yajuusu ma bannaana alwuduu'u weysaysi lagu weysaysto binnabiidi nabiid walalmuskari wax wax sakhraaminayo oo waxa weeyaan taas in lagu weysaystaana ma bannaana wakarihahu lxasanu wa abulcaaliyati sheekhu halkan xukumka waa jasmiyey khilaafka barhkood ay leeyihiinna ma ictibaarinoo dee waxujo uu leeyahay baadan jirin ee waxaa lagu weysaysanayaa ama lagu maydhanaya lagu dahaaro qaninaya waa biyaha mudlaqa ah haddii magacii biyaba wixii uu kaba tago xataa biyaba dee ha ku jireen ama biyuhuba ha uba badnaadeene dee ma noqonayaan wax lagu dahaaro qaato lagu weysaysto ama laguba maydho ma noqonayaan baabkuna ujeeddadu taasba weeye ama maqsuudkiisa weyne marka nebiid in lagu weysaystaa wax bannaan ma aha nebiidkooduna de inta badan biyahoodoo adkaa oon macaanayn baa kollay ay taa u laba iman jireen walow dee qaybo kale oo wax ay dee markaasi markaa uu muddo gaadho wax sakhraamiyo taasba barhkood ay ugaba qasti jireene nebidku wuxuu ahun waa adigu biyo timir ama zabiib iyo waxyaalaha lagu radinayo muddaa lagu daynaya timirtiibaa ku milmaysa markay milanto biyuhu xataa hadday adkaayeen dee macaan bay noqonayaan sanca oo taasoo kale oo timirtii oo biyihii ay ku milantay ku milantay ayaa biyihii way macaanaanayaan qaradka marka hore lagaba lahaana waa biyahoodo inta badan biyo adag uba badnaa si ay uguba macaanaadaan haddaba markay taa tahay nebiid baa ama timir ha ka yimaado ama zabiib iyo waxyaalaha kaba yimaadee taas bay si haddii muddo la daayo oo uu laba cisho iyo saa uu kuba dhaafo saddex cisho iyo wax ka badan gaadho uu khamiiri jiray oo markaasaa wuxuu noqon jiray wax caqligiiba bedelaya ama ha noqoto marka la badsado haba noqoto ama iyadoon la badsanba haba noqotee nebiidku kaas buu ahaa ashriba markan insha allahu tacaala kitaabkana ashriba ee waxyaalo abwaabbaaba kuwa sugan jaanibkaasa haddaba bal haddii iyadoonu ahaynba wax muskira kii muskirkaa waa kan kuba cadfay e oo ay tahay in waxoogaa timbiro ah oo lagu daray un biyo lagu radiyey biyi ay milme ku milmeen de markaa nebiid lagu magacaabayo magacii biyo markaa waabu kaba tegaye iyada marka caynkaasa kuwaas haddii ay ku qabsato ruuxa kuma weysaysanayee hadduu wax kale waayo uu iska tayamumaya laguma weysaysanayo ma bannaana in lagu weysaysto waayo dee luqa ahaan iyo sharci ahaan toona biyo lama odhanayo waa biyo wixii lama odhanayo ee wuxuu noqonaya waxaa nebiidka laguma magacaabayo haddii uu gaadhayba dee xaddaa laguma sakhraamaya ama shanigiisuu noqday waxa wax lagu sakhraamo yaan markaa lagumaba sakhraamine iyadna dee waxa aan daahirka ahayn ama nijaas baabuu noqonaya laguma weysaysanayo bal tan buuhi laa yajuusu ma bannaana alwuduء weysaysi binabiidi nabiid lagu weysaysto walalmuskiri muskir waa cadfu caamin cala alkhaas waayo kan nabiidka aba markuu muddo joogo waa ta aan idhi wuxuu gaadhaa xaddaa laguma sakhraamayo oo laba cisho dabadeedba waxaa la arkaa wixii uu isbedelaya bal markaa in nabiidkii markaa muxuu uga jeedaa waa wixii aan xaddal iskaar gaadhin muskirkiina ama asalkiisu nabiid ha noqda ama wax kale eh waa cadfu caamin calaa khaas baa leeno waa wixii bal maalan dee iskaar gaadhaya wax sakhraam ama xad uu iskaar gaadhaya ama wax sakhraaminayay haddaba kaas in lagu weysaystaa ma bannaana wakariha uu waxaa karhay nebiid in lagu weysaysto alxasanu waa xasanu lbasri wa abulcaaliyati abulcaaliya kitaabku kitaab xadiisun mahayde waa xadiisiya fiqa wada socda in taraajimtiisana uu inoo dhiganayaa waa fiqi ahaan iyo xadiidka fiqigiisii fiqa alxadiid salafkii ummadda iyo aimadiina aqwaasha uu kaba soo naqlinaya afcaasha uu kaba soo naqlinaya waa nooca fiqiga iyo bal waxyaalihii madaahibtoodii iyo iyaga ijtihaadaadkoodii iyo aqwaashoodii iyo waxyaalahaasoo dee iyaguna kolba baabkan uu u dhigtay calaaqa laba leh bal markaa wuxuu leeyahay xasanulbasri wuxuu karhay in lagu weysaysto nebiid oo ibnu abi shayba wuxuu kaba wariyey cabdurasaaq iyo laa tawada binabiidin nabiid ha ku weysaysanin taas buu kaba wariyey laakiin abu cubayda dariiq kale isaga abu cubayd baan u jeedaa dariiq kale kagaba wariyoo si wuxuu leeyahayba laa ba'sa bih marka haddii aan labadan qowlee kala duwan aan isagii kaba hayno karaahadan waxaan kuba fasiraynaa agtiisa inay karaaha tansiih tahay inay karaaha taxriim ahayn kaasi waa xasanulbasri wa abulcaaliyati abulcaaliyana waa karhay oo macnaa waa diidayba in iyada waxa weeye isagoon ruux iyadoo la weydiiyey ruuxaan biyo kala haysan biyoba aan haysan janaabana ay kuba sugan tahay oo nebiid meeshii uu yaallo ma ku maydhanaya may buu yidhi oo isagu waa diidoo dee waaba kan manciyo karaahadiisii taxriim baaban odhanaynaaye abulcaaliyana waa nin xasanulbasriba ka sii weynaa waayo rufeyc ibnu mihraan baa laydhaa reer bani riyaax la odhan jiraa loo nisbeeyaa alriyaaxiye laakiin reerka kamuu dhalan ee haweenay xoraysay baa reerkaa kaba mid ahayd rasuulka ilaahay waqtigiisii buu islaamay oo laakiin lamuu kulmin rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa taabici weyn rufeic ibnu mihraan markay noqotay abulcaaliya alriyaaxi uu karhay wa qaala cadaaun cadaa ibn abi rabaax wuxuu yihi isna waa cadaa in abi rabaax weeye atayamumu ruuxii dee aan biyo haysan waxa uu helayaana ay nebiid ahayd nebiidkii biyaaba u badan laakiin magacii waa kan kaba tegay biyo ahaan tayamum uu tayamumo ayaa axabu ilaya aniga loo xaggayga looga jacayl badan yahay oon ka dooranaya kaba jeclahay min alwuduu'i weysaysi binebiidi nebiid lagu weysaysto iyo walaba nicaana in laguba weysaysto macnaa waxyaalahan maayacaadka ah ee dee dareeraya ama asalkoodu biyaba haba noqdo sida nebiidkii oo kale iyo ama haba noqdeen dee asalku caanihii iyo waxyaalaha saa'ilka ah maayacaadka ah ma noqonayaan wax nijaas lagu sooriyo wax lagu weysaysto dahaaro iyo xadad laslagua xadad lagu sooriyana ma noqonayaan ee waxaan lagu weysaysanayo ama lagu maydhanayo ama nijaasa laguma soorinayo mare iyo badan waa biyihiin baa mudlaqa wixii kaleba ma noqonayaan wax markaa ruuxii wuxuu leeyahay isagoo adigu maydnin waxa weeyaan ku tayamuma ayaan ka jeclahayba isagoo kuwa kuba weysaysta bal sheekhu waa kaa jasmiyeyba nebiid in lagu weysaystaa ma banaano ayuu yihi muskirkiina waa taan idhi waa cadfu caamin calaa khaas aimo aimadii taabiciinta ka midana aqwaashoodii buu inoo soo naqliyey waxaana jirta in dee bacd alculamaa oo nebiid marka ay noqoto canaa manebiidka markay noqoto ku tegay haddaanu ruuxu wax kala haysays haysan ina lagu weysaysanayo awsaaci baaba kuwa kaba mid ah cikrima isagana qowlkiisu uu ahaa caliya bnu cabaasna waa lagaba wariyay laakiin iyaga wax ka sugan iyada taasi ma aha bal taas xagga aimadan madhabana dee maalik iyo shaafici iyo axmed iyo aimada badankoodu waa qowlkan inoo yaallo nebiid laguma weysaysan karo weeye ruuxu waa tayamumaya laakiin abu xaniifa ayaa markuu nebiidku nebiid tamar yahay sida isaga kaba shuhrowdee timirtaa la nebiidiyey uu yahay ayaa uu banneeyaa isagoo shardeeya meeshii inaan biyo jirin dee aanu magaalana joogin uu ama tuulihii ama qaryadii ama magaaladii kaba baxsan yahay waa taas xagga labadiisa saaxiib dee moxamed ibnulxasan oo isagu yidhaah waa la kulminayaa tayamumkii iyo tanna waa jirta abu yuusufna aimadan kale ayuu qowlkooda waafaqsan yahay bal khilaaf baa jira in dee markaa weliba salafkii kaba mid oo nebiidka marka ay noqoto xagga in lagu weysaysan karo bal taas baaba jirta waxaana xadiid baa abu da-uud iyo ay wariyeen tirmidi iyo oo xadiid ibni mascuuda habeenkii jinka ama leylat aljinna waa rasuulka ilaahay intuu maka joogay habeen uu jinka laba kulmay walow marka aanu la soconay dee intii horeha laba socdee markaa uu kaba tegay ibnu mascuud u gaar uu laba kulmay rasuulka ilaahay xadiidka habeenka ah ayaa waxa uu kuba yimi inuu rasuulka ilaahay isaga weydiuhi weysadaadan ama idaawadaadan maxaa kuba sugan markaasaa wuxuu hi nebiid baa kuba jiro oo dee tuuhi hamaratun dayibatun wa maaun dahuur waa midho fiican waa dee timir iyo biyo wax dahira taasba wey abu daa-uud iyo tirmidi iyo tirmidi baa wuxuu siyaadiyey fatawada bih bal waa xujada qolooyin kale nebiid waa lagu weysaysan karaaye laakiin aimadu guud ahaan xadiidkan waa la daciifiyo waa xadiid daciifa kole cilal buu leeyaho xadiid markaa la xujaysanayo halkan daliil noqonaya maha bal haddii la yidhaaho waaba sugan yihiin waa iyagoo mansuuq kuba tiriyey waayo waa awaa-il albictha iyo maka intii laba joogay waxba taa ma odhanayno ma qadaraynabe laakiin xadiidka waa xadiid daciifa axkaam lagamaba ratibi karo bal imaamkii daxaawi waa imaamka shahiirkee daxaawi oo raggii dee xadiid iyo fiqiba kulansaday ahaa kolley madhabka xanafiyadana aimadooda ka mida fiqi ahaan walow musani baa u abti ahaayo markii hore isagaydee adigu amar ama waxyaalo dhacay daraaddeed ugaba tegay oo markaas deeto madhabkaas aadna waxa weeyaan imaam uu kuba noqday isagoo xadiidna maqaam aada iyo aada u sarreeye kuba gaadhay markuu xadiidkan soo qaaday ayaa wuxuu yidhaha xadiidkani waa xadiid markaa daciifo intuu sheego dee xaggii madhabka wax laysku howlo imika kan la daliishado oo wax laga soo saaro ma aha qaaliban kolkol waaba dee in badan madhabkiisa waa difaacaaba laakiin halkan waa ti uu yidhi oo bal waxaan leenahay xadiidkaasaa jira xadiidkaasoo loo daliishaday laakiin xadiidku waa xadiida daciifa kol hadduu daciif yahayna oo bal maalan halkan xukum lagama qaadanayo sidaa sheekhu jasmiyey ayaan leenahay dee ma banaanaba aan leenahay bal wax kale maamayn halkan xaafidnu xajar oo masalada kolley yar rogrogay xanafiyada markuu kasoo naqlinayay qowlkoodii baa waxaa cibaara dhacday wadakara qaadi khan ana abaa xaniifata rajaca ilaa hada alqowl oo markii inaan laguba weysaysanayn baaba qowlkii dambe abu xaniifa a qaadi khan buu kaba soo naqlinaya bal waxba ma sheegaye laakiin qaadi khan kolley waa imaam ahimadooda kaba mide waana tan ee bal isku yardaya magaciisa iyo taas inaad soo heshaan ama tarjamadiisa waxaana halkaa raacsanun laakiin fi lmuqayadi waa cibaaraan qaafaa ii taalla min kutubihim kitaab magacan leh oo kutubtooda ka midu wax kasoo naqlinaya wuxuu kasoo naqlinaya imika umama jeedee laakiin dee sharaxa sheekhiisiya waxaa dhacay almufiid waana sida daahirka halkan qaafkii inuu fa yahay oo kitaabkan magaciisa almufiid la yidhaaho waa aniga nuskadaydan ayaa qaaf dhacay bal imika waxa weeye untaas bukhaarina markaa muxuu xadiidkan xadiid buu soo qaatay oo wuxuu yihi bukhaari xadaanaa caliy bnu cabdilaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa zuhriyu can abi salamata can caaishata can اnabiyi sala اllahu calayh wasalam qaala anahu qaal bal abu salamahana caaisha iyo zuhri u dhexeeya dee inta kale waynaguba badnayd isaguna hore inuu soo marmarnaybe waa nin kunyadiisa aada looguba yaqaano bal magaciisa aan laysku waafaqin waa ina cabduraxmaan ibni cawf saxaabigii jaliilkaa cabdiraxmaan ibni cawf buu inankiisii yahay waa nin fuqahadii waqtigiisii kaba midoo barhkood ay fuqahada madiine ay dee toddobadaa kuwa soo daraan kuwana dee ha kaba saareenen laakiin waa fuqahadii waaweyneyd ee waqtigiisii waana taabici dhexe abusalaamata bni cabdiraxmaan ibni cawf bal markaa caaishana kolley jaanib qaraabo way kaba ahaayeen ama habaryar baabay u ahayde can caaishata can nabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala annahu qaal rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi kullu sharaabin wax kasta oo la cabo askara wax sakhraamiya macnaha shanigiisu yahay inuu wax sakhraamiyo ama markaa ha lagu sakhraamo ama yaan lagu sakhraamibe laakiin marka la eego dabiic ahaan iyo shanigiisu yahay wax sakhraamiya xataa haddii qadarkan laga cabayo qadar aan sakhrad iyo sakhraamid keenahaynba haba noqotee fa huwa xaraamun xaraam weeye sharaab kastoo wax sakhraaminaya xaraam weeye kitaab ulashriba oo axaadiidan iyo baabkii wixii kuba tacalluqsanaayay jaanibkaasuu kuba keeni doonaa waa inoo dambeeyahay xadiidka muxuu soo qaatay baabkan shaygu kol hadduu muskir iyo wax sakhraamaynayo in la cabaa ma bannaana kol haddaan in la cabaa aanay bannaanayn dee in lagu weysaystaana ma bannaano weeye waxaan aan dee waxa weya laba cabi karahayne in la cabaanay bannaanayn in lagu weysaystaa ma bannaano waa halkan uu bukhaari kaba xujaysanayo waasan ibnu mulaqib baa wuxuu yidhahaa isaguna isagoo hadalkan xaafidna kaba dheer bukhaari soo aroorintii uu xadiidkan soo arooriyay halkan waxa weeye shaygii muskarka ah arrinkiisu muxuu yahay waajibulijtinaab in laga dheeraado oo laga fogaado sababtuna waa najaasada uu najaas yahay marka isticmaalkiisuna waqti kastaba xaaraam yahay dee markaa isticmaalkii xaaraamta maxaa ka mid noqonaya weysadii iyo taas dee waxalla wixii markaa cabitaankiisu xaaraam yahay in la cabo la isticmaalo in lagu weysaysto in lagu maydha xaaraam bay noqonaysaa nabiidkiina dee markaa uu heer gaadho waa taa aan lahaynba wuxuu gaadhaa dee waa wax lagu sakhraamayo hadduu dee muddo yaallo laguma sakhraamayo inta kale inuu heerkaa gaadhinna ee uu biyo macaan dee waxa macaanuun uu yaho timirta ama zabiibka ku milmayna magacii biyanimo uu ka tegay oo luqa ahaan iyo sharci ahaanba waa biyo lama odhanaya mudlaqa waa nebiid baa la odhanaya dee wixii lagu weysaysan jira lagu maydhan jirana biyo ahaa intan weeye wejka ixtijaajka baabu qasli lmar'ati haweeneeda maydhitaankeeda abaha aabaheed ay maydho oo addama can waji macnaa aabbaheed addama waan ka bedelaynaa bal abaha waa mafcuulkii masderka addamana ama ikhtisaas ahaan lagu belbedel baaban kaba dhigaynaa oo waa haweeneydu maydhitaankeeda abaha aabbaheed ay uba maydhaysa ama ay kaba maydhayso dee waa wax isaga kuba sugan dhiig iyo waxyaalo addama dhiig ay kaba maydhayso can wejii wejigiisioo bal haweeneydu wuxuu baabkeedii yahay haweeneydii de waa banaanida ay bannaan tahay inay haweeneydu aabbaheed dadkii kale maxaarimteedna waa laba mide dhiiggii ay wejigiisii kaba maydho ama meeshii kale kuba sugnaydba dee guud ahaana mudaawaadkii iyo mucaalajadii waa lagaba qaadanaya taas buu baabkeedii yahay kolley baabka tan wuxuu udhiganayaana imika waxay noo soo socotaa dee iyadana nijaas suurinteedii weeye waxaa lagu dahaaro qaato ayaa nijaastiina laguba suuriyaa waa biyihii biyaanay kuba maydhayeenoo way noo dambaysaaba taas oo kale waxaa kaloo in hore usoo maray bal markaa la weysaysanayo haddii cid kale ruuxii ay u kaalmaynaysa weysadiisii waa kii baab uba soo dhigtay iminka halkana nijaas suulitaankeedii waa caawintii lagu caawinayo lagu kaalmaynayo ruuxii bal taas waa isticaanadii halkaas ahayd oo iyadna jawaaskeed baa inooguba sugan baabka xadiidka uu inoo soo dhigan doono uu soo celcelin doono marar kale wa qaala abulcaaliyati abulcaaliya waa ninkii markii dhaweyd aan soo sheegaynay abulcaaliya wuxuu yidhi imsaxuu masaxa calaa rijlii lugtayda masaxa fa innahaa mariidatun way xanuunsanaysaa kolley waa uu soo ikhtisaariyey sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu bal matalan abulcaaliya oo xanuunsanaya loo soo galo markaasaa loo weyseeyey oo dee waa xubnihiisii uu xanuunsanayay labadiisii lugood mid ahaan baa markaa harhsanayd oo waabay duubnaydoo waa iyadana xanuun baa jiray markaa lugtanoo waxna cisaabana way kuba xidhnayd markaasaa wuxuu yidhi imsaxuu calaa rijli fa innahaa mariidatun bal aniga ii masaxa waxa weeye mid xanuunsanaysa weeyaanoo dee lama maydhayna waa la masaxayay dadkan uu bal matalan tan uu kuba lahaana imika halkan ee uu dee waa dadkii laba joogay oo imika ama ehelkiisii haba noqdeen waxa weeyaan iyagu ayuu lahaa lugtaydan ma soco baabkana waa ta aan nidhi bal xagga nijaasta suulinteediiyo biyaha lagu suulinayo uun mooyaane dee arrinka kalee baabka inooguba sugan ee lagaba qaadanaya waa isaaladii nijaasada iyo wixii la midkaa dahaaradii isticaanadeedii bal taasba wey isticaanadeedii markaasaa wuxuu yidhi lugtuna si aan soo sheegayno dee cusaabaaba kuba xidhnayd mariya uunoo masaxa oo dee waxa weya halkii biyihii lama isticmaali karayo waxna waabay kuba xidhan yihiin wixiina lagama furayo haddaba ii masaxa uun buu yidhi lugtu way xanuunaysaa fa inahaa mariidatun xadaanaa muamed ibnu muxamedu qaala akhbaranaa sufyaan ibnu cuyeynata can abi xaasimin annahu samica sahla bna sacdin isaacidiya wasa'alahu nnaasu wamaa beynii wa beynahu axad macnaa annahu abuu xaasim baa samica maqlay adiyo goorna meelaha annahu ay qadaraan oo lafdi ahaan lagu dhawaaqo laakiin khad ahaan waxa weeyaan u dhacsan baa jirta markaasaa wuxuu yihi annahu waa abuu xaasim baa leenahay samica wuxuu maqlay sahla bna sacdin isaacidiya ayuu maqlay saxaabigaas abuu xaasimkana waa nin caalim ahaa zaahidna ahaa iyo caabidnaba ahaayoo taabiciintii yaryarayd kaba midoo salamat bnu dinaar la yidhaha abuu xaasim kale oo kitaabka inoogu dambeeyaana inshaa allahu tacaala kaba weynaa waa inoo iman doonaa ee ninkan sahal kaba warinaya waa ninkii zaahidka ee axad alaclaam salamat bnu dinaar weeye oo waxa weeyaan abuu xaasim alacraj inaan u dhalo cabdulcasiis la yidhaha isaga ka wariyana kitaabka rijaashiisa ama ruwaadiisa ayuu kaba mid yahay haddaba abuu xaasim baa wuxuu maqlay sahl ibnu sacad goortuu maqlay walxaal sa'alahu ay weydiiyeen annaasu dadku waxay weydiiyeenna waa maxay biayi shayin taa weeye laakiin intani waa ictiraadoo suu hagaag ugu dabdiyey hagaag ugu xifdisan yahay ee aanu waxa weeyaan dee kamuu dheerayn oo kamuu fogeyn oo dhici karta hadalkiisa qeyb ka midii inay dhaafto bucdigaas may jirin aad buu uguba dhawaacidii may dhexintiibuu kuba caddaynaya muxuu idhi wamaa beynii wa beynahu axadun aniga iyo sahal cid noo dhexaysay may jirin hagaag baan ugaba maqlay haddaba maxaa la weydiiyey biayi shayin shaygeebaa duuwiya lagu daweeyey jurxu nebiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga nabarkiisii maxaa lagu daweeyey sahal baa la weydiinaya nabarkaa rasuulka ilaahay maxaa laguma daweeyey kolley duuwiya laba wow baa taalla nusqooyinka qaarkood awaana sharaxaygaba xataa sa kuba sugan ayaa wow keli ay dhacday laakiin wowdan waa siduu sheekhuba sheegayo kitaab ahaan baa sharaxa kuba sugan loo gooyey sida daawuud oo kale wow keliya la qoro eh wowda waa mid la aqriyayo dee nusqooyinka qaarkoodna waaba tan ay noo qoran tahay maxaa lagu daweeyey nabarkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kolley nabarkan la sheegayaana waa dagaalkii uxud markii dee nin gaaladii kaba mid ahaa ama cutbatu bnu abi waqaasa laba yidhaaho ama ina qamiiah cabdullaahi bnu qamiiah laba yidhaahee uu rasuulkii ilaahay wax ku dhuftay ee dakharka uu gaadhsiiyey ee waxyaalihii bal maalan uu gashanaa birtii koofyadii birta ee gashanayd intay jabtay xalaqaadkeedii kuwo ka mid ay wejigiisa ama halkan ay kaba galeen taas bay ahayd waa maalintii uxud waa sanadii saddexaad ee hijirada waqtigan saxaabigan la weydiinayaana waa siddeetan sannadood dabadeed weeye waayo isagu waa dadkii beryihii dambe laba kulmay aadna uu u cimriyey bal dee waxaabay in badanoo culimmada ka mid yidhaaheen madiina wax ku dhinto saxaabadii rasuulka ilaahay kaba mida sahal baa u dambeeyey sideed iyo siddeetankii hijradu dhintaa laydhaa barhkood koob iyo sagaashankii bay gaadhsiiyaan haddii maxamuud ibnu labiid iyo maxamuud ibnu rabiic iyo laba sheegay qolooyinkaasi riwaayo sidaasay leeyihiin maba jirto dee mashaahidiina may jooginba isagaa bal waxa weeyaan ugu dambeeye jaanibkaa markaan eegno walow dee laba ninoo kale kolkol ay magacaabaan waqtigaa dambena waa la weydiinaya waa siddeetan sanoo dabadood baa la weydiiyey oo lagu yihi maxaa rasuulka ilaahay nabarkiisii gaadhay wejigiisa kaba gaadhay lagu daweeyey markaasaa faqaala wuxuu yidhi maa baqiya muu hadhin axadun axad aclamu aqoon badanoo bihi ay bimaa duuwiya bihi jurxu nabiyi sala allahu caleyh wasalam minii ruux aniga iga aqoon badan oo arrinkaa igaga xog agaalsanba adduunyada ma joogo ma hadhin waana taan leenahay waqtigaasuu gaadhay isagu maalintii uxudna waa u joogayba waqtigaas bal maalan waana muddo dheer dabadeed san buu u leeyahay cid maanta aniga arrinkaa iga aqoon badanoo joogta ma jirto waana kan isagoo kooban xadiidka waa soo celcelin doonaa laakiin imaka halkan waa ujeeddada dee tarjamada baabka intaasubu u soo qaatay iyo wixii dee shaahidka u noqonaye kaana caliyun cali wuxuu ahaa yeji-u mid la yimaada bitursihi gaashaankiisa ayuu laba imanayay fiihi maaun yagoy biyo ku jiraanoo weel kale ma hayne gaashaankiisii ayuu ku soo qaadayay waxoogaa biyo ah ee waana shaygaa mustadiirkaa iskaba ballaadhano wax weyn ma qabanaya adigu kolba isagu ku soo qaadayay markaasaa u faadimatu faadimana taqsilu way maydhaysay can wejihi rasuulka ilaahay wejigiisa addama dhiiggay ka maydhaysay oo wejiga dhiiggii meesha weli way dhiigaysaa dhiiggii uu socday cali baa kolba intuu biyo keeno ayay faadimana markaas ay biyaha biyihii ay kuba maydhayso rasuulka ilaahay wejigiisii bay kaba maydhaysay dhiiggii fawqida xasiirun waxaa la soo qaaday caw xadiidka riwaayaadkiisa inoo dambeeya mid ka mida maxaa kuba sugan markay faadima aragtay inaanu dhiiggu sii kordhayo uun oonu joogsanahayn ayaa arrintan waa dawa ahaan baa dee la sameeyo waxaa la soo qaaday caw fa uxriqa waa la gubay fa xushiya bihi bacnaa waxaa lagu cubay oo bacnaa laguba dhajiyey bihi ay waa biramaadi lxarin markaa xasiir dambaskii dee inay cawdan la gubay dambaskeedii ayaa waxaa lagu dhajiyeyba jurxuu nabarkiisiiyo halkii nabarkii ayaa waxaa la duldhigay laguba dhajiyey oo la saaray dambaskii kaas baa deeta keenay dhiiggu inuu go-o oo uu joogsado keenay kolley lafdiga caynkaasiyo wax ka dheeriintan way noo dambeeyaan bal matalan ciddii kuba dhufataiyo taasna waa tan dee an labada nee la kala magacaabay aan sheegay laakiin waqti kalebaa taa kalaamkeedu biidni illaahi tacaala uu imanaya xadiidka markaa maxaa inooguba wada sugan dee arrinkan uu sheekhu raximahullahu tacaala tarjamada uba dhigtay oo ah gabadhii ama haweenaydii oo aabaheed dee dhiiggii iyo waxyaalaha wejigiisii dee badanka intiisii kalena waa la mid ee kaba maydha kolley waxa laba mid ah dee dadkii kale maxaarimteeda ahaana kolley waa la xukumuna waa shay bannaan waxaa kaloo xadiidka inooguma sugan dambaskan imika laguba dhajiyey meeshii ee dhiiggii joojiyey waxa loogu dhajiyey waa tadaawiya dhiiggan in lagu joojiyo bal inay jidaysan tahay in la isdaweeye haddii ruuxa ama nabarkan xisiga ku yimaada ama xanuun kale uu kuba yimaadee nabaradii iyo wixii la midkaana daweynteedii xadiidka way inooguma sugan tahay markaa umuuraha caynkaasina rasuulka ilaahay sayid almutawakiliinka ahaa ayaaba laba yimi maalintaa diricigiisiiba laba diric buu gashanaaba cali waa kan gaashaanka wata waxyaalaha caynkaasoo marka dagaalkii ay noqoto gaashaankii iyo wixii kale bal koofiyadda adagna waa gashanaa rasuulka ilaahay xadiidka ah ee miqfarka aydee wax celinaysay laba diricna waa iska dul gashanaa umuuraha caynkaasa dagaalka diyaarsiga la diyaarsadee dagaalkii laguba galo waxaasoo dhammina tawakulkii iyo ilaahay tala saarashadii la tala saaranayay ma dhaawacayso ee sayid almutawakiliin iyo afdalu man tawakala cala allahi subxaanahu watacaala ayay arrinkani kaba soo fulayba weeye dee arrinkan uu inoo baabayso mubaasharatu lmar'ati liabiha ama dadkii kale maxaarimta ahaa dadkoodii xanuunsanaya ay daweyso umuuraha caynkaasna xadiidka waa inooguma sugan yahin waxyaalo kalena waa wax inoo dambeeya babu siwaakib cadaygii ama cadayashadii aan idhaahba tan ficilkii aan kaba dhige la cadayanayay ayuu baabkeedii yahay dee waa dalabkii iyo adkeyntii la iskuba adkeeyey sheekhuna axaadiidii siwaagga kolley waa yar baahiyo salaadna waxyaalaha kuba dambeeya sowmna qayba ayuu ku keeni doonaa halkanna waa tan in baan ku arki doonaa abwaabtii kaba mid ah iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaayo meel inoogumaa urursanee laakiin dee dahaare haddaan ku jirna iyo dabayaaqadeed inay dee waxa weeyaan cadayashadan la cadayanaana waa tandiif waa tadhiir buu afkii uba yahay waa jaanibkaa wuxuu u soo qaataybe bal siwaagii buu baabkiisii yahay siwaaguna siinta markan kasirino dee taasaa fasaxo badane laba macnuu leeyo cadaygan aalada nafteeda lagu cadayanayo siwaag waa la yidhaah dabaatana cadayga aan idhaahno ficilkan waa isticmaalkan laba isticmaalaya ficilkan ruuxu laba imanayana waa cadayashadii taasna siwaag waa la yidhaah waana ta imika halkan aan imika baabka oo imika aaladii loogama jeedo ee waa ficilkii iyo lala imanayay ee iyo cadayashadii ruuxuu cadayanayay taas baa maqsuudku yahay bal taas buu baabkeeda yahay wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu yihi bidtu waan bariyey cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam fasadna waa cadayday kale waa xadiid marara aynu wax ka soo aragnay waa xadiidkii gurigii maymuuna ee rasuulka ilaahay gurigiisa aw habeenuu laba hoyday si uu salaadii rasuulka ilaahay uba arko iyadoo weliba qeybtii badnaydna way hadhsantahy oo intani ay kaba mid tahay rasuulka ilaahay markii uu kacay inay awal hore inuu aayaad qur-aana aqriya waynu soo marray inuu weysaystay taa waynu soo marray isagaynu oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh weliba wixii uu kaba weysaystiye taas baa inoo soo sheegay salaaddii uu tukaday imaka halkan markii uu kacay ee uu dee weysaysanayay inuu cadayday baa laftiga laftigu isagoo mawsuula halkan imika mawsuul maa sanadku inooma xidhiirsana ee xadiid dheero inoo dambeeya ayuu insha allahu tacaala ayuu kuba iman doonaaye bal rasuulka ilaahay uu cadayda uu cadayda xadaثna abu nucmaan oo fastana imaka xadaثna abu nucmaani qaala xadaثna xamaad bnu zaydi can haylaan bni jariiri can abi burdata can abihi qaala ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam abu nucmaan kolley maxamed ibn lfadli saduusi horeynu usoo maray marar waana nin laqab dee kolley aanu waxaan laqabkanu tilmaamaya aanu kuma sifoominuu kaba dheeraa ku shuuroobo laqabka caarim oo dee fasaadna waa kaba dheeraaye maxamed ibn lfadli saduusi xamaad ibnu zaydna dee waa imaamka shahiirkan tacriif uma baahnayn khaylaan ibnu jariir kanina waa nin taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mida oo hiqo ah oo kutubta lixda aba riwaayo kuleh bal bukhaari waxaa khaylaan laba idhaa ninka keliya jira weeye muslim nin labaad baa soo raaca khaylaan isaga ninkan oo isagu muslim ula gaariyey walow ninkana uu kitaabka muslim ku sugan yahay kutubta lixda ee kalena malaa laba noo kaloo aan ku wada sugnayn ee ay kale leeyihin mid tirmidi kuba sugan iyo mid barhkood kuwa kale kagaba sugan wax kaba mida ayaa khaylaan waa afaadaynta jirtaba kutubta waxa khaylaan laba yidhaaho ee kitaabkeenan khaylaan wax la yidhaho waaba ninkan keliya ayaa jira khaylaan ibnu jariir oo ee hiqaadii ruwaadda kaba mida dadkii taabiciintii ugu yaryaraana kaba mida wuxuu yidhi haddaba ninkaasi can abi burdata waa taabici kaluu ka warinayaa waa nin qaadina kuufo kaba noqdo in abu muusa alashcari ah can abihi abu muusa qaala wuxuu yihi ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan u imi kolley xaajuu uguba yimi xadiidku isagoo intan ka dheerna waaba dambeeyaa fa wajadtuhu waxaan helay oon la soo kulmay yastannu isagoo cadayanaya bisiwaakin siwaak imaka waa aaladii waa wixii dee lagu cadayanaya siwaagga imaka halkan waaba tan ficilkii yastanu cadayanaya bisiwaakin siwaak biyadii gacantiisa ku sugnayd kuba cadayanaya taas baan waxa weeye aan arkay buu yihi oon rasuulka ilaahay la soo kulmay yaquulu xaal uu ku qowlayo ucu ucu macnaa rasuulka ilaahay waa siuu inoo soo wadaba qeybta dambe carabkiisa ama afkiisuu caday uu ku jiray oo ilkaa uun muu cadayayna xataa carabkii ayuu marmarinayo oo dee duul u marinayo weliba dee carab marka la eego afka xaggiisii dambe ayuu cadaygii gaadhsiiyey marka si wuxuu matagayo kale waa sawdkii markii uu ku xeel dheeraadee uu cadaygii fogeeyey bal maalan taas uu rasuulka ilaahay kaba soo fulay oo uc uc taas baan isagoo leh oo cadayanaya ayaan la soo kulmay taas buu idhi wasiwaaku fii fiihi kaanahu yatahawacu si wuxuu matagayo siwaaguna uu carabkii afkiisa ku jiro kaanahu si oo rasuulka ilaahay yatahawacu uu matagayo kolley ruwaadda xadiidkan dee aimada soo saartay ucudan iyo barhkood si abu daawuud oo kale iyo ikh ikh iyo meeye barhkood ama abu daawuud malaa habaabay ahayd iyo waxyaala kha iyo ha iyo cayn iyo waa dee xuruuf makhaarijtoodu ay isku wada dhow yihiinoo maqsuudku uu yahay uun in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo cadaygiisii cadayga marinaya carabkiisaoo xaggii dambena gaadhsiiyey ayaa sawdkii dee markaa uu halkaa dambe gaadhsiiyey kasoo fulayay eed moodaysay si wuxuu matagayaba ayinbay cibaaro ka wadayiin alfaadaha kala duwan ee kutubta ku wada sugan oo waa xikaayo sawdka rasuulka ilahay afkiisii kaba soo baxay markaa uu laba soo kulmay haddaba waa cadayanayay bisiwaakin biyadii yaquulu ucuc wasiwaaku fii fiihim iyadoo dee siwaagii afkiisa uu kuba sugan yahay oo kaanahu yatahawacu si wuxuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh matagayo bal in kolley dee axaadiid aada laynooguba adkaynayo oo dee tarkiib ah bal rasuulka ilaahay sheegay afkana inuu dahirayuu mataaro u yahay ilaahina subxaanah watacaala wax raali gelinaya haya taas isagoo tacliiq jasmiya iyo intaasi kitaabka kuba dambaysaa rasuulka ilaahayna had iyo goor waa badsan jiray oo waa laasimi jira oo waa kan iyada waa qaybo waa taa way inoo dambeeyaana xadiidka ta inooguba sugan waxa weeye anuun imaka halkan horta mashruuciyatu si waa kuwa mid waqti habeenana waa kaa markii uu hurdadii kaba kacay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi de waxa weeye cadayanayay oo bal taas xadiidkii ibnu cabaasna waa inoogu sugnayd xadiid laakiin macnihiisale ayaa inoo dambeeya arrinta kale ee inooguba suganna xagga cadaygu carabka markay noqoto dee sidii rasuulka ilaahi u cadayn jiray ballaadh ahaan ugumuu cadayo jirine waa dheerar ahaan dheerar ahaan carabka markay noqoto ama ilkaa dee dherarka waxaa dhici karta lasada ama ciridka inuu waxyeelo culimmadu waxay idhahdeen cardi xadiidka adigu daciifina kolley laba macnaha waa kuba yimi asnaanta ama ilkaana waxaa habboon in ballaadh loo cadaydo carabkana iyada dee waa dherarkaas in looba cadaydo marka la marmarinayo taas baa iyada xadiidka waxaa kaloo xadiidku inooba faa'iideynaya cadaygu inaanu ilka an ku khaas ahayn ee xataa lisaankiiyo carabkiina qeyb uu kaba yahay intii laba cadayanayay dee arrinkuna waa baab tandiif baab tadyiib baab tadhiir waana waxaan uu imika kitaabu dahaaro uguba keene ma aha isaalat lqaaduraat iyo waxyaalahaas maaha eh waa isnadiifiniyo afkii oo la udgoonaynaya ama la dahiraya taas buu baabkeed yahay taasna maxay keenaysaa hardunta hadduu isaalat lqaaduraat yahay in lala qarsoomo aan dadka dhexdooda laguba cadayn bayba keeni lahayde waa kan rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh baabna u dhigan doonaa imaamkii oo bixadrati raciyatihi ku cadayda macnuhu waa baab isaalo tadhiiri ama tadyiib weeyaanoo haddii khaarij albeyt ama dadka dhexdoodii lagulaba yimaado wax murua xumi ah ama dee taasoo ku sugani ma jirto ayaabay tahay xadaanaa cuثmaan qaale xadaanaa jariir can mansuuri can abi waailin jariirin cabdilxamiid weeye horeynuu soo aragnay mansuurna waa imaamkii ina muctamir can abi waailin can xudayfata qaala anahu qaal kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama hadduu kaco min alleyli habeenkii uu kaco mintu bimacnaa fii weeye oo macnaa mintu waa darfiyo iminka halkan fii bay laba mid tahay idaa nudiya lisalaati min yowmi ljumuca fii yowmi ljumucati sidii halkaaba looguba fasiray waa maalinta jumcaha dhexdooda ee iminka haddaba idaa markaasoo markuu kaco min alleyli ay fi leyli habeenkii uu kaco hurdada uu ka soo kaco yashuusu uu marmarin jiray faahu afkiisa bisiwaaki cadayga ayuu ku nadiifin jiray oo uu ku balmarkaa marmarin jiray wey u cadayan jiray weeye macnuh lafdigan yashuusu oo kale dee qasl iyo tandiif way kuba fasireen barhkood dee tanqiyo iyo tasfiya way kuba fasireen dalki iyo marmarin sidaa nimaka kuba laqbeeyey luqa ahaan intaba way soo naqliyeen macnuhu uu cadayan jiray weeye rasuulka ilaahay markaa uu soo kaco hurdada uu kaba soo kaco xadiidka markaa ta iyadana inooguba sugan markaa ruuxuu hurdo ka soo kaco inuu dee siwa cadayashadu ay mustaxab tahay waana wuxuu dee hurdadan iyo seexashadan iyo afkiisan xidhan iyo bukhaarkan laga yaabo aakhiradan xagga maciidadiisa kaba imanaysaa iyo waxaa la arkaa afkiiba inay bedesho i dooriso marka xaaladan iyo mararka kale la filayo afka in isbedel kuba yimaado kolley waa meelihii la adkaynaya ee u adkayn in laba cadaydo haddaba taas bay ahayd oo waqtigaa hurdada haddaba hurdadu ma mar kastoo uu hurdo kasoo kacba sidaasuu yeeli jiray mise marka uu salaad u kacayay arrintani ahayd laftii dambeeya ayaa wuxuu ahay idaa qaama litahajud markuu salaad u kacayo laba odhanayo oo la odhan karo marka uu salaad habeenkii salaada habeennimo u kacayo dee waa cadayn jiray sida xadiidka ibnu cabaas bay intay inooga soo dhigtay qaybana aynu soo marnay laakiin intani intay ku jirtay ay inoo dambayso inooguma sugnaydoo bal qeydkaasna waaba jira markaa uu salaad u kacayo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa cadayan jiray bal axkaamtiisi waaba qaybo kaba mida salaad iyo soom iyobuu ku baahiyo way inoo dambeeyaan baabu dafci siwaaki ila lakbari hada kani baabu dafci siwaaki wuxuu u baabaysan yahay bal iyadana siwaagga u dhiibitaankiisii loo dhiibayey la siinayey lagu horraysiinayey ilal akbari kii weynaa ruuxii weynaa lagu horraysiinayey bal xadiidkaan arki doonaa waxaa kale xadiid ka qaadayna markaasaan yar eegi doonaa waqaala cafaanu xadaanaa sqr bnu juwayriyata can naaficin can ibni cumara ana nabiya sala allahu caleyh wasalam qaala cafaanku waa cafaan ibnu muslim asafaar waa nin hiqaadii ruwaadaya bal a imadoodii iyo ahbaadoodii kaba mid ah kolley laba boqol iyo labaatankii buu dhintay oo bukhaari waa la kulmay sheekhyadiisuu kaga mid yahay abu daa-uud oo kale waxaan filay aaskiisii waa soo gaadhay oo dee waa sheega sanadii uu dhulka yimi oo isagoo aaskiisii buu joogayba bal markaa cafaan imanka halkan muu odhan xadathanii iyo akhbaranii iyo muu odhan cafaan baa saa yidhi buu yidhi aimada qaarkood waxay kaba dhigaan meelaha caynkan ee bukhaari qaalo kaba cabiro iyadoo qaala lanaana ay noo dambeyn doonto insha allahu tacaala laakiin halkan inuu sanadkani sanad mucallaqa yahay macnaa waasidadii muu sheegin waxbaa uu ka tegay oo bal maalan inkastaba sheekhiisi aadee oo barhkood baa markaa waxay dhahaan de riwaaya la-aan saade akhraja markaa bukhaari uu soo saaray bilaa riwaaya macnaa isagoon taxdiid iyo ikhbaar iyo waxbaba aan raacin bal taas bay dhahaan oo barhkood waxay ka dhigaan tacliiq inuu yahay laakiin aimo kale waxay raajax yeelaan kol hadduu dee sheekhiisii yahay eeg bukhaari sheekhiisii uu yahay bukhaarina tadliis laguma aqoon sheekhiisii uu yahay wixii uu sheekhyadiisaas qaala uu kagaba soo naqliyo inay la mid tahay kuwa xadathanii iyo akhbarani oo bal maalan taas ay laba mid tahay sanadkuna uu mowsuul yahay kolley waana si aymo kala duwan kutubta mustalaxa iyo meelahanba ay kagaba hadlaan ay raajax yeelaan oo imanka kol hadduu sheekhiisii yahay bukhaarina dee waa la kulmay tadliisna laguma yaqaano oo hadduu mudalisay baaba la odhan lahaa dee arrinkani isagoo la kulmay waxaa dhici karta waa sida meesha inay kaga maqan tahay waxay ku xambaaran tahay inuu mowsuul yahay ee markaa mucallaq maaha waa balse ay ma raajax yeelaan suyuudi alfiyadiisana waxaaba ahayd isagoo masalada kaba hadlaya wamaa cazaa lishaykhihi biqaala fafi lasaxi xukm lahu itisaala wey oo wixii uu sheekhadiisa bukhaari buu sheegayay gaar ahaantiisa ugu tiiriya qaala qaala fulan yidhah waa nin sheekhiisi hadduu imika nin aan sheekhiisi ahayn yahay khalaas sanadka waa tacliiqun buu ahaan laha mucallaq buu ahaan laha sida imika halkan qaala cada iyo qaala xasan iyo kuwan aynu soo marnay waa aathaar mucallaqa oo sanadkoodii aanu xidhiidhsanayn aimo kale ay sanadkoodii ay taam yeeleen laakiin kol hadduu sheekhiisii yahay isagiina uu la kulmay oo ruuxan way sarkeen waanu la kulmay bal riwaayo kaleu kaba wariya tadliisna isagii laguma yaqaano de waxay la mid tahay uun kuwii kale uu waslinaya oo waxaa loo xukumayaa itisaal wamaa cazaa lishaykhihi biqaala fafi lasaxi xukm lahu itisaala marka aimada kale markuu sheegayeyna wuxuu yidhaha wamaa laha ladaa siwaahu daabidu fataaratan waslu wa ukhraa saaqidu waa suyuudi aimada kale agtooda qaala daabit kuma laha culimada kale agtooda daabit aan raacno oon idhaahno ama wasli bay keenaysaa markay sheekhyadooda ay wax kaga soo naqliyaan qaala ama wasli bay keenaysaa ama inqidaac bay keenaysaa daabit saasoo guud ma jireen barhkood mawsuul bay noqotaa oo sheekhooda hadduu qaalo yidhaaho waa wuxuu kaba maqlay un kuwa qaarkoodna wixii aanay u maqlin ayay lafdigan u isticmaalaan muxuu yihi fataaratan waslu wa ukhra saaqida waxaa kaga mida xajaaj ibnu maxamed ilmasiisi alacwar oo kale dee sheekhadiisa qaaliban wuxuu soo noqonayo qaala fulaan u odhan qaala bnu jurayj waana wixii uu kaba maqlayoo waa isaga istilaaxiisa waa tan uu leeyahay barhkood saasay noqotaa wasli badhnaaya bal markaa waxaan leenahay imika waa sheekhiisii sheekhuna tadliis ma aha waanu la kulmayo waa sheekhyadiisii waaweynaa buu kaba mid yahay xadiidku waa xadiid mawsuula sakr ibnu jawriyaha kaba dambeeyana waa nin atbaacu taabiciintii oo dee hiqaadii ruwaadda kaba mida can naaficin can ibni cumara ana nabiya sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu ihi araanii waxaan is arkay madaamna way ahayd hamsadna waan fadxinaynaa ee ma daminayno araanii waxaan is arkay marka isaga eeg faacilkii iyo mafcuulkiiba waa mid keliya ru'yadana dee xilmiyadiina waa waa kuwii dee arrimahaas afcaal qulubtii ay umuurahaasi kaba dhici jirtay ama ay ka suurtogelaysay oo inay laba damiiroo wax keliya u wada laabmaya faacilkiiyo mafcuulka ay wada noqdaan waa afcaalulqulubun kuwa kale dee imika ma noqonayso imika darabtuni lama odhanayo oo anigaa iskaraacay oo kale iyo taasoo kale darabtu nafsi waxyaalo kale la yidhaah mooye laba damiir ma wada noqonayso marka afcaashaa kalena afcaalulquluub ahayn oo wax keliya u wada laabmaya in faacilkiiyo mafcuulka uu noqdo anaa waxaan is arkay ayaa rasuulka ilaahay leeyay atasawaku anoo cadayanaya maaxalan cadayanayo bisiwaakin caday macnaa wuxuu manaam kuba arkay isagoo caday ku cadayanaya fa ja-nii waxay yimi rajulaani laba nin axaduhumaa midkood akbaru uu weyn yahay min alaakhari laba ninoo kala weyn baa ii yimi fanaawaltu waan u dhiibay oon u fidiyey asiwaaka cadaygii alasqara minhumaa oo waxaan siiyey oon u fidiyey cadaygii kii yaraa ee labadooda kaba mid ahaa faqiila lii waxaa laygu yidhi jibriil baa taa ku yidhie kabir weynee macnaha waa qadim alakbar ama acdi alakbar ka weyn sii ka weyn horeysii waayo da-dan iyo weynidani waxay leeyihin dee miisaan aan kan kala lahayn oo keenaysa taqdiim ruuxii in la horreysiiyo kii kale laga horreysiiya da-diisa ahayn kabir fadafactuhu ila alakbari fadafactuhu siwaagii waxaan u dhiibay ilal akbari kii weynaaye minhumaa labadoodii kaba mid ahaa ayaan u dhiibay baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka waan kusoo yarlaabi doonaa umuurihiisa qaala abuu cabdilaahi abuu cabdilaahi wuxuu yidhi waa bukhaari isagaa dee magaca kunyadiisii ay tahay isaga ikhtasarahu nucaymu can ibni lmubaaraki can usaamata can naafica can ibni cumara bal xadiidkan imika sakhr bnu juwayriya naaficuu kaba wariyey qolooyin kaloo naafic ka wariyaa jira laakiin intan way ka koobeenoo way ikhtisaariyeen waa riwaayo imika halkan uu kuba ishaarayo laakiin mala dabaraaniyo fil awsad uu kuba markaas wasliyey oo nucaymkuna waa nucaym ibnu xamaad oo sheeqyadiisii kaba mid ahaa kolley bal maalan waa isagoo maqruun oo dad kale la socdo wax kaba wariya halkan xadiidkani laakiin waa xadiidkan kitaabkiisa ku sugnayn ibnulmubaarakna waa imaamkii usaamahanna waa usaamatu bnu zayd allaythi maaha saxaabigii usaamatu bnu zayd la odhanayo dee adiga arka taabicigii buu kaba sii dambeeyaa ee waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid oo rijaasha muslimna ah oo usaamatu bnu zayd xifdigiisu aada uma adka ee usaamatu bnu zayd allaythi baa la yidhaahaa waa usaamaya magacii laakiin saxaabiga iyo magacii aabihiiba waa leeyahay waa nin atbaacu taabiciintii ah ninkaasaa naafic ka wariyey naaficna ibnu cumar buu ka wariyo waa riwaayo lafdigeeda uu ahaa amaranii jibriilu an ukabira waa intaan eeg cadaygan iyo umuurahan iyo ruyadii kumay sugnayn jibriil baa i amray inaan ka weyn horreysiiyo waa ikhtisaarka uu soo koobayda taasuu ugaba jeeda bal xadiidka tayada inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan manaamkii xataa riwaayad baa lagaba wariyay si uu wax dee isagoo ay soo jeedba ay toonay manaanba ahayn tan kuba dhaqmay oo dee mala arrinkana u horreeyay eh waxaa inooguba sugan dadkii iyagu da-daha waaweynaa dee ama ruuxii weynaa in la horreysiiyo cadaygii laguba horreysiiyo waxaanay culimmadu halkan yidhaahaan waxaa la mida wixii kaloo dhan oo cuntadii hadday tahay wixii la cabayay hadday tahay socodkii hadalkii hadalkuna way noo dambeeyaayo iyadoo nin muslimiintii iyo saxaabadii kaba mid oo ansaara khaybar lagu diray intii aan laba furan oo dadkii qaraabadiisa ahaa ay yimaadeen niman ay ilmaadeer ahaayeen iyo nin ay walaalo ahaayeen oo ninkii ay walaalo ahaayeen dacwada isagaale markaan way dacwanayaan marka dacwada isagaale kuwa kale ma laha uu doonay inuu hadlo rasuulka ilaahi muxuu ku yihi kabir kabir ujeedadu waa dadka kaa waaweyn udaa hadalka weeyaanoo markaasuu hadlay waa kii bal maalan dacwada lahaabaaba laga horreysiiyey kuwii kale uu kaba horreysiiyey walow isagu ka dacwadale uu ahaa aba taas baa jirta haddaba in markay hadal noqoto socod noqoto cuntadii noqoto wixii la cabayee noqoto bal iyo cadaygii iyo in dadka iyagoo da-da iyo waxyaalahaas dadkii da ay ka da-weynaayeen lagaba horreysiiyo bal taas xadiidka waa tayada nooguba sugan umuuro way inoo dambeeyaan oo dee waa alayman falayman iyo way inoo dambeeyaan muhalab ibnu abi sufron dadkii kitaabkeennan sharxayna kaba mid ahaa ayaa halkan muhalab ayaa waa nin dee muhalabkii hore la magaca waa nin dambe oo maqaaribada ahaaye ayaa wuxuu idhahaa marka dee arrinkan la horreysiinayo waa marka aanay dadku dee si tartiib leh aanay u fadhiyine hadday tartiib loo fadhiisto sunnuhu wuxuu noqonayaa taqdiimu alaymani falayman laakiin kolley waa intuu xaafid kaba soo naqliyey hadalka malaa qeyb baa maqan oo kaba maqan oo hadalkiisu wuxua taqdiimu alayman falayman min alra'iisi aw alcaalimi calaa maa jaa xadiidu shurbi labane bal horta waa masalo ah rasuulka ilaahay waa kanoo axaadiidan waa baab takriim baab maamuus oo ah in ruuxii weynaa la horreysiiyo hadalkii lagu horreysiiyo axaadiistii baan haynaa lagu horreysiiyo cadaygan imaka waxyaalihii kalena waa la mid oo waa la baabo oo waa lagu horreysiinayaa bal taas iyada waa ta inooguba sugan arrinkuna waa tawqiirkii uu rasuulka ilaahay amray uu yihi baa laysa mina man lam yuwaqir kabiirana uu yihi taas bay kala mid tahay ixtiraamkii iyo weynayntii iyo taas xurmayntii oo taasi oo de ay tay inay dadkii da-da yaraataa ay gartaan oy ogaadaan xaggan kale arrinkan kolley uu markaa sharaxaba kuba suganee muhallab hadalkiisuna ma dhammee bal waa mid baa imanaysa ruuxii weynaa waa joogaa meesha dadkii kalena way ka yaryaryihin majlis baaba meeshii la fadhiyaa ama salaan bay noqotay salaan bay noqotay cunto la bixinayo waxyaalahaasay noqotay ma al aymana fal aymada baan idhaahnaayo ruuxan mudiifka ama wax qaybinaya ama dee salaamaya midigtiibuu ka bilaabayaao taasuu ku wadaya iyadoo axaadiida alayman alayman laba eego mise arrinku waxa weeye ruuxii majliska u mudnaa ee miisadaa gaarkaa lahaa ama haw lahaado dee da ahaan sida xadiidkan aan hayno iyo xadiidka kale kabir kabir haw lahaado imaka aqoon ahaan iyo cilmi ahaan haw lahaado dee isagii ri'aase iyo suldaannimo iyo waxyaalahaas majliskii kaasaa wixii lagaba bilaabiyo oo lahorreys lagu horreysin dabadeedna midigtiisa ayay arrintu noqonaysaa halka lagaba wadayaa waana laba xaalo oo dee labadaba aan nusuustii kuba hayno kolley mala adabka guud waxa weeye rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calaa daneegna xadiidka alayman falayman ay kuba timi shirbi bay haydoo wax loo keenay hayd cana loo keenay midig iyo bidixba waa laga xigay laakiin markii hore maxay noqotay isagaa ah dee ra- waxa weeyaan sayidkii iyo majliskii isagaa lagu horreysiiye lama eegin ruuxii midigtiisa kaba xigay lama eegin oo ruuxii markaa mudiifka inuu midigtii kuba bilaabo ee isagii baa lagu horreysiiyo markii isagii laguba horreysiiyeyna rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa kan isagoo xaggii midigtii kaba waday ee yidhi alayman alayman walow ruuxa midigta ka jooga iyo ka bidixdu ay kala mudnaayeen oo kale bal matalan markaa taasoo kale haddaba waxaan leey kolay dee umuurahay de waxyaala ku jamcismayaan oo kale markay tan noqoto waa noqda in ciddii miise gaara iyo mudnaan gaara lahayd kolley taqdiimkeeda way leeyihin taqdiimkeeda way leeyihin waaba kanoo dee labada nin imaka halkan ee rasuulka ilaahay imyaraha ku horreysiiye arrinku keebaa midigta taagnaayo keebaa bidaxa taagnaayo taasi noogama cadda arrinku waxay noqotay weyne ahaana lagu horreysiiyey iyadoon la eegin jaanibka uu joogo axaadiida shurbiga inoo dambaysaana taas bay kolley imanaysaa oo kale bal markaa waxaan leenahay wixii bal matalan miiso iyo mudnaan leh iyada horreysiinteeda ayay leeyihin dabadeedna haddii dee san oo kale wax la cunayo wax la cabayo waxaa la qaybinaya ay tahay isaga midigtiisii ayaaba lagaba wadi ee ruuxii mudiifka ahaa un haddii dadkii laakiin dee dadka isku dhowdhow ay yihiin iyada axaadiidii waxaa iman alayman falayman midigtii laakiin haddii dee cid mansilo gaara iyo miise gaara leh ay jirto kolley waxay keenaysaa alakbar falakbar ama qadim alakbar falakbar ma odhan laakiin waa dee qadim alakbar oo kale ama kabir kabirtii iyo dee wixii lamidkaayo mansiladeeda degayay taas bay iman bal kolleyna waa umuuro malaa wax kale hadhow dee markay meelheeda gaadhana kalaam intaa ka siyaadsan aan arki karno laakiin waa masalada ay tahay kolley baraarugeed iyo baraarujinteeda leh waxaana xadiidka iyada inooguba sugan rasuulka ilaahay cadaygan isagaa ku cadayday ruux buu siiyey marka caday ruux kale isticmaalay ruuxu hadduu isticmaalo waa caday loogama horreeyey ruux kale uu isticmaalay basi kuma sugnaa ee laakiin halkan culimmadu waxay dhahaan waxa mudanba ruux horta dee in la maydho iskaba maydho intii dabadeedna hadduu dee dhinacuuna isticmaalayo waa isticmaali karaa waayo rasuulka ilaahay cadayguu isticmaalayey ayuu tambasiiyey rasuulka ilaahayna kolkol dee cayisha buu dhiibi jiray caday si ay u maydho laakiin iyadu iyadoo barakadii rasuulka ilaahay eegayso rajaynaysa ayaa intaanay maydhin ayaabay iskaba cadayn jirtee bal xadiidku markaa taasna waxa weeyaan iyadana way nooguma sugan tahay baabu fadli man baata cala alwuduu wuxuu u baabaysan yahay baabu fadli man bal shaksi waa baabka ugu dambeeyey dahaaro walow dee qusrigiiba uu dahaaro kaba mid yahay laakiin kitaabulwuduu baan u jeeda baabkii inooguba dambeeye weeye weysada kitaabkeedii inooguba dambeeyey dahaaro way noo socotaa weli haddaba baabu fadli man baabu bayaani fadli man bal shaksi fadligiisa cadayntii buu baabkeesa yahay baata isagu baryay oo calal wuduu'i ama calaa wuduu'in weyse ruwaadda bukhaari way kala leeyihiin calal wuduu'i calaa wuduu'in labadaba halka nusqooyinku way ku kala sugayihin ama ruwaaddii ka dambeysay bay kala leh ee ujeeddadu ruuxa bal seexday isagoo weyse qaba saas ku baryay ee ku seexday fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisi yahay xadaanaa moxamed ibnu muqaatilin waa bukhaari sheekhadiisuu kaga mid yahay bal kutubta kale shantaa meel riwaayo kuma laha waana nin hiqaan leenahay qaala akhbaranaa cabdullaahi waa ina mubaarak imaamkii qaala akhbaranaa sufyaanu can mansuurin can sacdi bni cubaydata can ilbaraa bni caazibin qaala sufyaanku waa sufyaanu thawri mansuurna waa ina muctamir waa kan nagu soo noqnoqda waa imaam caabid ahaayo aada u qiimo badnaa kolley waqtiyo kale ayuunbuu kalaamkiisu yahay taraajim fiicanna kutubta taraajimtaa kule waxaa la idhahaa kutubta dharkiisu halkaa jilbaha ayay ka hor dhammaan jireen ay ka baadiyoobi jireenoo waa sujuuddii badnayd iyo taasoo kale iyo taas badnayd weeye nawiyaba iyo amtaashiba waxay soo naqliyaan tarjamadiisoo kale inay gabadh mala dee inan yar ahayd oo qoyskoodu ay la shaarahaayeen isaga iyo aabaheed kuma tidhi iyo abati maada facalat ilustuwaanatu alatii kaanat fii beyti mansuurin tiirkii aqalka mansuur ka taagnaan jiray muxuu sameeyey ma arka ayaamahani dee tu yihi daaka mansuurun waqad maata mansuur ba habeenkiiba malaa sadxiga salaada ula bixi jiray habeenkii oo dhan bay dee waxa taagan uun ayay halkaa aqalkii kama arki jirtay waa tiir bay u haysatay waa kaas markaasuu yihi waa mansuur buu ahaay dee mansuurna waa hoyday oo waa dhintay mansuur ibn lmuctamir bal sacd ibnu cubaydatan waa nin hiqa ah taabiciintii dhexaa kutubta lixda ana wax sacd ibnu cubaydata la ydhaa hadda markan ta'da raacina weeye oon isaga ahayni kumaba jiro kutubta lixda oo dhan sacd ibnu cubaydata oo ninkan ahayni kuma jiro sacd ibnu cubayd uma jeedo laakiin cubaydata iyo san labada magacoo san isu raacsan can ilbaraa ibni cazibin qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi idaa atayta madjacak marshad jiibsanaysay waa gogashaadii marka timaado fatawadac weysayso markaa kol hadduu gogashii yimibo waaba dee yimiye macnuhu waa idaa aradta alityaana limadjacik inaad meeshii aad jiibsatood seexato markaad doonto weeyood gogashaadii tagto fatawadac weysaysa wuduucaka lisalaad ka wuduucika lisalaad weysadii salaada aad u weysaysanaysay mid laba mid ah uma dajic jiibso calaa shiqika alaymani dhinacaaga midig u jiibso oo markaa markaa la waseexanayo dee isagoo ruuxu weysaystaa aadaabtii ama sunayaashii bay kaba mid tahay bal dee waaba dhici karta geeri inay ugu timaado waqtigaasoonu kaba soo toosin oo mowdka seexashaduba waa qeyb wafaad kaba mida ruuxdii qeyb kale ayaaba tegayse inaanay sooba noqonba markaa dee ruuxu hadduu isagoo weyse qabay oo daahir ahayd waxa wey inuu seexdo dee fadligaa gaaray leedo camalkiisii khaatimadiisiibaa taa noqonaysa jaanib kalena waxaaba yidhahan weysadaa laguma seexday oo kale ruuxu adqaatu axlaam iyo axlaamta radiica iyo waxyaalahaasoo kale ayuu kagaba badbaadayaa ee weysadaadii salaadoo kale weysayso uma dajic calaa shiqika alayman dhinacaaga midig u jiibso iyadna waa adaabtii iyo sunayaashii ayay kaba mid tahay ma odhanayna se aymo kala duwan ay meelahan sharaxyada kuma qabtaan oo ah waxaa dhinacaasi loo suneeyey in qalbiga ayaa dee dhinacii bidix kuba sugan oo ama markaa markuu dhinaca midig u jiibsado mucallaq iyo wax laalaaduu noqonaya markaa hurdadii baan la tegahayn oo taasoo kalea taas kolba ruuxuu waa xaggu kolba cag ka caado yeesho ruuxii bartay inuu bidixdiisa u seexdo dee waxaa la arkaa midigtiiba inay ku adkaatay kii midigtiisa bartayna bidixdiiba inaanay kolba anin kolba waa iska dabeecada taasi ee waxaan leenahay adaabtiiba ah ee midigtina waa taa laba horreysin jirayba aadaabteeni iyo sunayaashii rasuulka ilaahay uu inoo jideeyey baa taa kaba mid on uma qul dheh allahuma aslamtu wejhii ilayka waa ducadan aqri ilaahay wejigaygii waaba min tacbiiri ljinsi wa iraatilkuliya waa daatadaydiiba naftaydiiba waan kuu dhiibay ilayka adaan dee kuu dhiibay oon kuu hogaansamay dee ruuxuna bal arinkaasi inuu dhabka yahay oo wuxuu afka ka yidhi laakiin ficilkiisi iyo arintiisu ay ka duwantayna inaanu noqon weeye oo dee arinkaas isagoo le ilaahu naftaydi waan kuu dhiibaa rabbina isuma dhiibin arintana ay ka tahay dee kolley waxaa la arkaa isaga siduu yahay kalaamkiisu inay kala dunaadaan allahuma aslamtu wejhi ilayk wafawadatu waan bandhigay amri arrinkaygana ilayk oo umuurtayda dhammaanteedna adaan kuu bandhigay adaan kuu daayay adaan kuu dhiibayba waalja'tu waan tiiriyey waa alfaada isku dhow dahriyo dhabarkaygana ilayka xaggaagoo saa ruuxuba waxaa dhabarkiisa imaka uu ku tiirsanyay uu ictimaadsado ayaan umuurahayga dhammaanteed adiga un kuuga cuskanaya ku tala saaranaya taasba raqbatan ilayka kolley waa raqbatan dafiikaba adoo waa doonid aan thawaabkaaga iyo ajrigaaga iyo naxariisaa iyo fadligaaga aan doonayo warahbatan rahbatan waxay ku tacaluqaysay ama ku tacaluqaya way maqan tahay warahbatan minka iyo cabsi adiga aan kaa cabsanayo waa raqbo aan fadligaaga iyo hawaabkaaga iyo naxariista iyo bal taas aan rajaynayo doonayo iyo cabsi aan kaba cabsanayo ciqaabtaada laa malja'a waa meel loo lagu badbaado oo loo leexdo ama lamaan galaa ma jirto iyo walaa manjaa meel lagu nabadgalo weeye minka xaggaaga adiga lagaaga baxsado lagaaga lagaa magan galo lagaaga badbaada ilaa ilayk adiga xaggaago loo soo cararo mun mooyaane allahuma ilaahow aamantu waan rumeeyey bikitaabika aladii anzalta waa kitaabkaagii aada soo dejiso haddaan kaba dhigno guud ahaan kutubtii oo dhan waaba dee kolleyna in kutubtao dhan in la wada rumeeyana waa tan iimaankeenii kaba mid ah dee haddii la yidhaho kitaabkii uguba fadliga badnaa baa loo jeedaa kutubtaasna waa sax wabinabiyika nebigaagiina waan rumeeyey aladii arsalta nebigaagii aada soo dirtayna nebi muxamed fain muta haddaad dhimato min leylatika adoo weysaystay dhinacii midig baad u jiifsatay ducadaasaad aqriday welibana waad u dambaysiisayba marka habeenkaa haddaad dhimato fain mutta min leylatika waa habeenkaaga haddaad dhimato mutta iyo mita labaduba luq ahaan dee way banaantahan oo dee miimta oo la kasriyo dee kolleyna waxay tahay un ficilkaa maata yamuutu iyo maata yamaato iyo maata yamiitu intaba uu kuba yimaadaa bal markaasoo dee markaa maata yamuuta ay tahy waa tan mutta labada kalena mita fain mutta haddaad dhimato min leylatika habeenkaaga fa anta cala alfitrati qur-aankana waa la aqriyay baan filayaa meelihii kuba yimaa mutum iyo mitum waa la wada aqriyay adigu waxaad ku sugantahay waa islaamnimo adkii diintii islaamnimoad ku dhimanaysaa adoo taas kuba sugan wajcalhuna yeel kelimaadka aakhira maa tatakalamu bihi waxaad ku hadlayso waxa ugu dambeeya macnaa dikrigan ka ugu dambeeya laba timaadiya umuurahan istislaamkan iyo tan taas kaba dhig qaala wuxuu yidhi faradadtu cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan si uu xafidoon ugaba baxsan ayuu dib ugu soo celiyey allahuma aslamtu iyo intii ka dambaysay falamaa balaqtu waa baara ibnu caazib baa le markan soo gaadhay allahuma aamantu bikitaabika aladii anzalta qultu waxaan idhi wa rasuulika aladii arsalta halkii wa nebiyika qaala rasuulka ilahi wuxu uhi la may taaha odhanin wa nebiyika aladii arsalta dheh oo walow dee alriwaayatu bilmacnaa kolkol ay dee aynu haddaan nidhaahnaba waa jaa-is wuxuu markuu adkaari yahay alfaaddiisan bay cibaadadu ku jirtaa lafdigan xataa lafdiga kale u muraadifee lagu bedelaana waxaa la arkaa macnihii uu lahaa iyo wixii uu keensanayay iyo fadligii uu lahaaba inaanu yeelan marka markay noqoto haddii aan nidhaahnaba macno xataa xadiidkii waa wixii laguba warin karaa ruuxii xafidsanaa ama fahamsanaaye alfaadii mid lamida dee laba imanaya haddaanu hagaag usoo xaadirsanayn lafdigiisii laba ilaaliyo habboone markay adkaar noqoto adkaarta sideedii baa loola yimaadaa siiqadeedii baa lafdigeedii baa lala yimaada waxaa la arkaa lafdigan ayaaba sir gaara iyo dee fadligan gaara isagu keenayo oo lafdiga kale waa lafdigaa dee mushkaatu nubuwa ka soo baxay inaanu bal maalan lafdigii kale laba midkaa xataa la macna haba noqdee aanu macnahan yeelano markay adkaar arrintu ay tahay dee wax la bedelo maahayo jawaamiculkelim iyo waa in sidoodii un looguba dhawaaqo haddaba bal waxbaa intan waa intan kuba gaabsanayno iyadoo dee xadiidkuna uu soo noqnoqon doono wa nebiyika aladii arsalta dheh ujeeddadu si aan ku baray dheh bal xadiidku kolley umuurahan kale waa umuuro inoo dambeeya maxaa inooguba sugan weysayso in la weysaysto waqtigaa la seexanayo waana istixbaab oo waa sunne hadduu ruuxu markii hore weyse qabay dee waaba weyse qabaaye markaanu weyse qabin inuu weyse kuba seexdo dee kolleyna waxyaalaha ay leedahayna waa ta aan soo maraybo dee kaba imanayo haddii weyse qab laguba seexdo taas waaba tan ay dee in fitradii haddii weyseqab ku seexdo ducadaa laba yimaado habeenkaa uu dhinto diintii islaamnimo ku dhintay ayaabuu noqonayaa baltaabaw in waa xadiidka geeskayn waxaana jir oo imika baabkii dee waa intii nooguba sugnaa tarjamada intaasay noo ahayd bukhaarina raximahu llahu tacaala kitaabulwuduc xadiidkan buu kuba khatimay waxaana uu shaarixu leeyahay munaasabada meesha inooguba sugani waxa weeye baabkii weysadu waa inoo soo socday kitaabkii xadiidkii ugu dambeeyey wuxuu ka dhigay weyse rasuulkii ilaahay na amray oo inoo jideeyey bal maalan waxa weeye tani dee waa tii ugu dambaysa oo ruuxu intaa uu soo jeedo oo dhan weysadii kale weysaysanaya waa gaare marka uu seexanayo howlihiisii oo kale oo dhaba uu dhammaysto ayaa weysada la amray oo markaasta buu munaasabadan khatmiga iyo baabka dhammayntiisa ugaba dhigay qaalibanna waxaaba yidhaahaan had iyo goor markuu kitaab dhammaynayo ama uu waxyaalaha ugu dambeeya wax laga dhadhansanayo waxay baraacat اlاkhtitaam yidhaahaan ama dhammayn inuu waxani dhammaaday oo uu dhammaynayo wax laga fahmi karo ayuu kuba khatimaa kolle xaafidna xagga hore ayuu umuuro saasa abwaabta isagoo in badan sheegay kuba soo horreysiyo waa munaasabaadka inta badan xadiidka ugu dambeeya uu laba leeyahay kitaabkii guud ahaan aakhirnimadiisii iyo khatmigiisii bal waatan waxaa jirtana khaatimo dhigtay qolooyinkiina sharaxaysta oo axaadiiii kitaabulwudu iyo wixii la socday axkaamulmiyaha iyo istinje iyo taas ayuu intii xadiiay ahayd buu soo tiriyey mid mawsuula iyo mid mucalaqaba aahaartiina bal waa soo tiriyey bal waxaa dhici karta haddaan arqaamtan un qaadano inay kolkol aanay meelo qaarkood isu kan qabane walow meel horena ay jirto intii xagaagii aan kuba kala tagno dib aynaan isu weydin bal waxaan leeyahay si umuurahan aan u dabdin karno bal in waxyaalahan bal ciddii deeyar karaysa ha isku daydo inay bal tiradii intay hagaag wixii mucallaqa iyo wixii mawsuula iyo wixii aathaar ahaa bal arrinkan uu sheegayo si aynu uba dabdino kolleyna bukhaari tiradiisan kolkol aimada ay kuba kala tegeen waa waxyaalahay kaba kala yimaadaan baaba ujeedada wax mid tiriyey baanu kii kala tirin oo waa umuurahaasa deeta kolkol cadad badan uu kaba soo baxaya xaafid muxajarna kitaabka cinaayo weyn buu leeyo dee waa ka baab kastaba ama kitaab kasta markuu dhammaado ayaa wixii kitaabka xataa ahaartii kusoo arooray buu tiradeeda sheegaya weliba arin muhiimana waa sheegayaayo axaadiidii imanka kitaabka markuu intii mukararkayd uu saaree wixii khaaliskaa uu sheego ayaa intii muslim kuba waafaqayna uu sheegaya halkan uu ruuxu kaba tirsan karo axaadiida mutafaqa axaadiida aanu muslim ku waafaqay marka iyada wixii aanu kuma waafaqin buu odhanaya xadiidka iyo xadiidka iyo xadiidka muslim lama laha marka intii kale o dhan waa kuwa waafaqay weeye waanu tirinaya wax ruuxu hadduu israaha axaadiidan muttafaqun calayhigaa tirso uu meelahan kaba soo bixi kutubtaa dhammaadkeeda uu kala soo bixi karaa ama uu tiradoodii kaba ogaan karo allah subxaana watacaala calaa aclam